بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد اما بعد موضوعنا اما كلمتنا مانت ay ku saabsan tahay waxa weeye الاجتناب عن المعاصي صغيرها وكبيرها ذنوبته iyo macaasida Allah lagu caasiyo ka fogaanshaheeda laga fogaado dembigaa mid yar ha noqdo ama mid weyn ha noqdo inaynu ka fogaano sidaan ognahayna allah subxaanahu wa tacaala addoommadiisa wuxuu kula mucaamaloodaa bixasabi acmaalihim camalka ay ayagu la yimaadaan hadba siduu yahay ayuu rabbi kula mucaamaloodaa hadday khayr tahay acmaasha ay sameynayaan iyo haddii ay shar tahayba haddii ay yihiin addoommadu kuwa rabbigooda ka baqaa subxaanahu wa tacaala kuwa allahoodii raasiqa ahaa ka baqo oo uga baqo awaamirtii allah uu siiyey la yimaadaan nawaahidii rabbi uu ka reebay waxyaalihii uu rabbi ka reebayna ka haraahay dadkaas mutaqiinta ah mutiiciinta ah oo allana ka boqo ateeco allah barakooyin ayuu samada uga soo dejiyaa khayraad fara badan ayuu dhulka ka siiyaa allah subxaanahu wa tacaala qur-aanka allah wuxuu leeyahy fi suurati alacraaf walow ana ahla alquraa aamanuu waataqow lafataxnaa calayhim barakaati min alsamaai لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون هذه دتك أهل القرى وحال دتك مقالوين كدقن دتك مقالوين كواوين دقن هذه الرومين لهايين ربي قوده سبحانه وتعالى إيمان دبأة هذه أي ربي كبقي لهايين وتقوذي أي لا إيمان لهايين allah wuxuu leeyahay lafataxnaa calayhim barakaati min alsamaai walard barakaad samada iyo ardadaba allah waa u furi lahayn buu leeyahy samada barakaadkeedu waxa waye inuu ilaahay roob siiyo dhulka u barwaaqoobaan xoolihii u noolaadaan markaa ardada barakaadkeedii khayraadkeediina rabbi usoo saaro laakiin dad badan oo ahlulqura ka mida makhluuqaadkii ah waxa waaye allahay beeniyeen taqwadiisii bay ka fogaadeen markaasuu allah leeyahay fa akhadnaahum bimaa kaanuu yagsibuun camalkii ay ayagu kasbadeen ayaanu ku qabannay yacnii sida ay u dhaqmeen buu rabbina kula mucaamalooday weeyaan aayaddaas markuu ibnu kaiir raximahu llahu fii tafsiirihi uu ku fasiraayo walow ana ahla alquraa aamanuu wattaqow wuxuu leeyahay ay aamanat quluubuhum بma jaءت bh الرsل وصدqت bه واتبcته واتqوا بفicل الطاacaaت وtarki المحaramaat yaعni haddii ay quluubtoodu allah rumayn lahayd qalbigooda ay rumayn lahaayeen quluubtooda ay ka rumayn lahaayeen wixii ay rususha la timid oo aliimaanu biاllaahi ah rumayntii alla ah ay qalbigooda ka rumayn lahaayeen oo ay yacni ay muxuu ahaa raaci lahaayeen rususha waxay la timidna ay raaci lahaayeen allana ay uga cabsan lahaayeen daacadii wixii uu farayoo la yimaadaan wixii uu ka reebay oo muxaramaadkii laga xarimayna ay ka tegi lahaayeen la fataxnaa calayhim barakaati min alsamaai waalard samada iyo ardada barakaadkooda baan u furi lahayn oo loo jeedo qatra asamaa wanabaat alard yacnii roobkii samada iyo doogii dhulka wixii ka soo baxayay barakaadkaasaanu us maaragtay yaan u furi lahayn buu allah leeyahay laakiin way beeniyeen fa akhadnaahum bima kaanuu yagsibuun walaakin kadabuu rusulahum ibnu kaiir hadalkiisii wey rusushii allay beeniyeen facaaqabnaahum bilhalaaki calaa maa kasabuu min alma'aafi walmaxaarim markaasaan waxaan ku ciqaabna markay rususha beeniyeen in aynu halaagno oo aynu ku halaagno wixii ay ayagu kasbadeenoo dembigii iyo muxaramaadkii ay la yimaadeen baan ku halaagnay buu leeyay aayad kale mar hadday ummaddu toosaan allah wuxuu leeyahay aayaddaas oo maaragtay ku jirto fii suurati fii suurati aljinni ku jirto wuxuu rabbi yidhi waanlow istaqaamuu cala ariiqati laasqaynaahum maaan hadaqa haddii ay dariiqadii xaqa ku toosnaan lahaayeen dadkii oo dariiqatu lislaam ayan dhinacna uga leexanin waxaan barwaaqo badan roob fara badan ayaan waraabin lahayn oo rabbi leeyahy aayaddaas sidoo kale ibnu kaiir markuu fasiraya wuxuu leeyahay waan low istaqaama alqaasituuna calaa ariiqati lislaami dadka yacni maaragtay aan toosnayn oo xaqa ka leexdo hadday ariiqatul islaam waddadii islaamka ay ku toosnaan lahaayeen wacadaluu ilayha ay u soo leexan lahaayeen waddadii islaamka wastamaruu calayha ay daa'imi lahaayeen la asqaynaahum maan hadaqan ay kaiira roob fara badan ayaanu siin lahayn oo loo jeeda buu leeyahay wlmuraadu bidalika sacat alarsaq risiqaan u waasicin lahayn risqa in loo waasiciyo ayaa loola jeedaa wey kolka bani aadamka mar kasta ay addoommadu mutiiciin lilaahi caza wajalla ay yihiin allah kuwa adeeco ay yihiin sharciga ilaahay subxaanahu watacaala uu siiyeyna kuwa weyneynaya ay yihiin sharcigii shareecada islaamka rabbi uu soo dejiyeyna kuwo weyneeyey ay ahaan lahaayeen allah nicmooyinkiisa ayuu addoommadaasi siin lahaa wax alla wixii niqam ahoo cuquubo iyo shiddo ahna allah waa ka qaadi lahaa laakiin markay addoommadii taacadii ilaahay ka weecdeen oy ka jeesteen oo ay u jeesteen xagga macaasidii ay u jeesteen yacni macsidii ay u jeesteen shukrigii nicmadii ilaahay uu u galay ay ka shukrin lahaayeen inta ka jeestaan kufri nicam ay u jeestaan nicmadii rabbi siiye ou rabbi siiye subxaanau wa tacaala meesha ay ka shukrin lahaayeen haddii ay ka jeestaan waxa weeye cuquubada ilaahay baa subxaanau wa tacaala ku soo degto nicmooyinkana waa laga qaadaa nicmooyinkii ilaahay uu siiyana waa laga qaadaa markaasuu naqiidkeeda allah kula mucaamaloodaa oo alcadaabu wannakaal adduunka oo dhib lagu rido iyo cuquubooyin nicmadiioo laga qaado amnigiioo laga qaado istiqraarka loo diido ayaa markaa insaankii ku dhacda weeyaan waxaan ognahay allah wuxuu ka sheekeeyey fii suurati naxli magaalo uu rabbi u nicmeeyey ayuu rabbi ka sheekeeyey subxaana wa tacaala ammaan uu siiyey risiq waasica uu siiyey oo maaragtay risiqii iyo ganacsigii jid walba kulliga uga imaanaya haddana nicmadii ilaahay ku kufrisay markay ku kufrisayna nicmadii naqiidkeedii ilahay kula mucaamalooda fii suurati naxli allah wuxuu leeyahay wadaraba allahu maala qaryatan kanat aaminatan mutma'ina yaatiiha risquha ragadan min kuli makan fakafarat biancumi illaah faadaaqaha allahu libaasa aljuuci walkhawfi bima kanuu yasnacuun aayaddaas ilaahay wuxuu leeyahay tusaale buu rabbi wuxuu idinkaga yeelay magaalo beled weyn caasimad oo rabbi subxaanau watacaala amaan uu siiyey kaanat aamina amniga waxa weeye waa xayaatada idil haddaa maqasho nolol waa ammaano haddii amni la waayana nolol ma jirto maxaa yeele qofkii markii ammaanka dadka laga qaado waxa weeye qofkii gurigiisii istiqraar kuma helayo naftiisi aamin u noqon maayo maalkiisi aamin u noqon maayo cirdigiisi iyo sharaftiisii cid uma noqonayo ammaan uma noqonayo yacni dhulkii waa ka qaxaya waa waa guuraya waa cararaya wahaakada markaasaa gaajo iyo khowf ilaah iskugu dara markaasu wuxuu yidhi kaanat aaminatan muma'ina magaaladaas waxay ahayd baled aamina oo rabbi tusaalaha uu ka dhigayo xasiloon oo aada u degan markii xasilku yimaadana yatiiha risquhaa raqadan min kulli makaan risiqeedii ayaa markaas dhinac walba ka imaan haddii ammaan jiro waad aragteen waddooyinkaa furmayo baled kasta kulligii tijaaradiibaa furmayso cir iyo dhul iyo bad baa risqi uga imaanaya dhinac walba kulligii baa tijaaradii sidaa isku dhaafaysa laakiin hadday khoof yimaado iyo cabsi waa go-ayaan waddooyinkaasoo idin waddooyinkaasoo dhan waa go-ayaan yatiiha risquhaa raqadan min kulli makaan markaasay nicmadii ilaahay siiyey fakafarat biancumi illaah nicmooyinkii rabbi bay ku gaalowday markay nicmadii ka shukrin weydayo ama kufri ay ku badashay ama maaragtay abaaldarre ay la timid oo macaasi ay la timid sunnadii ay bidco ku bedelatay shukrigii ay maaragtay kufri nacam ku bedelato allah wuxuu leeyahy faadaaqaha allahu libaas aljuuci waalkhawf markaasoo rabbi wuxuu dhadhan siiyey gaajada iyo cabsida labiskeedii buu yeelay yacnii sida labiska bani aadamka jirkiisa u qabto waxaa laga cabirayaa jirkiisa soo u laasimo maxaa yaele qofka qaawanaan ma socdo labis buu qaataa iyo cuuradiis ku asturtaa sidaasoo kale ay noqotay gaajadii mid laasimto ayay noqotay wey jirkiisii laasimto cabsidii mid laasimto ayay noqotayo meeshuu joogaba cabsidaasu ku jiraa wey sababkuna waa maxay bimaa kaanuu yasnacuun wixii ay samaynayeen ayuuna ah sabab u ah weeyaan marka waxaan ognahay fitno kasta kulligeed oo addoommada ku dhacdo mixno kasta oo addoommadii la kulanto balaaye iyo shar bani aadamka la kulantahay sababkeedu waa dunuubta iyo macaasida ay dadku la yimaadaan sababkeedu waa macaasida iyo dunuubta ay dadku la yimaadaan in allaha laa yadlimu nnaasa in allaha laa yadlimu nnaasa shay-a walaakina annaasa anfusahum yadlimuun allah addoommadiisa ma dulmiyo waxna kuma dulmiyo laakiin ayaga isdulmiyo markay ayagu isdulmiyaan allah subxaanah wa tacala ay dulmiga la yimaadaan waxay kula kula macaamaloodaa wixii ay kasbadeen ayuu rabbi kula macaamaloodaa walidalika rabbi wuxuu leeyay fi suurati shuura wamaa asaabakum min musiibatin fabima kasabat aydiikum wayacfuu can kaiir wax alla wixii idinku dhaco oo balaaye iyo masaa'ib ahi waa waxay gacmihiinu kasbadeen idinkaa shaqaysateen hadday faqri uu yahay hadday cabsi tahay hadday gaajo tahay hadday wax kasta tahay yacni masaa'ibkaasi iskama yimaadaan bilaa sababin sabab bay leeyihiin sababka adiga idinkaa kasbateen uu rabbi leeyahay weliba haddii naloo qaban lahaa waxa bani aadamka aanu samaysanno hadda qofna maba ardada korkeeda maba ku baaqi noqdeenba bal ilaahay wuxuu leeyahy wayacfuu can kaiir in badan oo dunuub badan oo gasheen waa lidiin cafiyeeyo cuquubadii aad astaahisheen laydinma marin cuquubadii aad astaahisheen oo lahayd laydinma siin rabbi baa idinka cafiye weyaan sheekha la yidhaahdo alimaam ibnu اlqayim raximah اllahu tacaala kitaab wuxuu leeyahay la yidhahdo aljawaab اlkaafi liman sa'la can اdawaa'i الshaafi kitaab la yidhahdo u leeyahay kitaabka magaciis sidaasaa la yidhahdaa yacni waxa waye jawaabtii ku fillayd qofka raadinayo su-aalayo dawo caafimaad qabta qofka raadinayo su-aashii ku fil yacni maaragtay ee jawaabtii ku filnayd ayuu kitaabkaasi ka dhigay kitaab aada u qiimo badan wey kitaabkaas dhexdiisa hadal aada u qiimo badan ayuu ku odhanaya markuu dunuubta iyo macaasida ka hadlay wuxuu leeyahay ina dunuuba walmacaasi taduru walaa shaka ana dararaha fi lquluubi ka darari sumuumi fi labdaan cala ikhtilaafi darajaatiha fi darari whal fi اdunya wاlآkhiraةi shuruuru wadaءu إla sababuhu aلdunuubu wاlmacaasi yani hadalkaas waa aad u qiimo badan ayuu sheikhu leeyahay wuxuu yidhi dunuubta iyo macaasidu way dhibtaa dadka saaxibkeeday dhibtaa dembigaad gasho aduu ku dhibaya dhibkeedii adaa arkay markaasuu yidhi shaki kuma jiro dararka ay quluubta u geysato macaasida qalbiga dhibka ay u geysatahay qalbigiibay madoobeyn sida axaadiis soo socota aan ku arki doonne dunuubtaasi quluubta siday u dhibaysa buu yidhi yacni dararkeedu waxa weeyaan wuxuu la mid yahay sida sunta markaad cabto badankaada iyo jirkaada ay u dhibayso suntana darajaad bay leedahay soo maha waa kala waaweyntahay say u kala weynta oo isku khilaafsan tahay oo hadba midba mid ay kasii xun tahay badankay u dhibto baa dunuubtuna siday u kala weyn tahay macaasidu ay quluubta u dhibaysaa quluubtii bay dhibaysaa wey markaasuu shiikhu hadalkiisa wuxuu kusoo khatimoo yidhi wahal fi dunya waalaakhirati shuruurun wadaa-u adduun iyo aakharo shar iyo iyo cudurba maba jiraanba ilaa hadduu jiro sababuha dunuub waalmacaasi sababka shartaas adduunyada ay ku timid balaayada aakhare qofka qabsanaysaahi sababteedu waa adunuub waalmacaasi dembiga qofka u galo iyo macaasidaa weeyaan macaasina waxaa le wix ilaahay lagu caasiy waan garanaynaa wax alla wixiina laka reebay oo kufriga iyo shirkiga ay u horeeyaan takdiibka iyo beeninta ay maaragtay ka mid yihiin waxaasoo idil macaasida kale oo qofku la yimaado bidcooyinka lala yimaado oaan hadda la soo koobi karaynin iyo maaragtay dunuubta kabiirada ah oona la tirin karaynin sababteedaas waxa weeye qalbigaaga dhibbay u geysan sharta adduun iyo aakhare jirtana oo qofka ku dhacdahay sababteedu waa adunuub waalmacaasi buu yidhi salafkeenni ridwaanullaahi calayhim waxaa weeye dunuubta annaga agteenna ka fudud oo qaarkeenna uusan waxba la ahayn oo waa sakiira iska samey aan leenahay ayaga agtooda waxay ku tirin jireen muhlikaadka waxa saaxiibkeeda baabi'iyo oo halaago bay ku xisaabin jireen sida imaamu lbukhaariba fii saxiixihi uu ku warinaayo can anas bni maalikin radia allahu canhu khaadimkii nebiga oo anas ahaana uu ka warinayo bukhaari sanadkiisa uga warinayo wuxuu leeyahay anas inakum latacmaluuna acmaala hiya adaqu fii acyunikum min ashacr wain kuna lanacuduha fii zamani rasuuli illahi sal alla alay wasalam min almuubiqaat wuxuu la hadlaya dadkii aan saxaabada ahayn ee taabiciintii ahaay oo annaga naga khayr badnaa yuu la hadlaya wuxuu yidhi waxaad samaynaysaan acmaal baad samaynaysaan camal iyo shaqooyin waxbaad la imaanaysaan falal baad samaynaysaan falkaasoo yacni agtiinna markii la fiiriyo tinta tintu hal tin waa tin jilicsan wey tinta jilicsan xataa waa idinkala jilic badan tahay waxba agtiinna kama ah hiya adaqu fii acyunikum min ashacr tinta ayay idinkaga jileec badan tahay yani sida ay khafiif u tahay ba agtiina khafiif uga yahay wax weyn wasni uma yeelaysaan dunuub baad samaynaysaan aan agtiina qiimo iyo wasni kala hayn oo dembina ah laakiin wuxuu yidhi wain kunna anagu waxaanu ahayn lanacuduha calaa zamani rasuuli lah sal lla alay wasalam nabiga waqtigiisii dunuubtan hadda aad samaynaysaanoo idinla yar waxaanu ku tirin jirnay min almuubiqaati kuwa saaxibkeeda halaago oo halaago oo adduunkana uu ku halaagsama aakharana uu cadaabka ilaahay ku mutaysto yaanu maarata ku tirin jirnay buu leeyahy sidaasay ahaan jireen sidaa darteed bay salafkeenna macaasida aad iskaga ilaalin jireen waxyaalaha macaasida ah aad bay iskaga ilaalin jireen waxaa laga wariyaa bacdu salaf inuu yidhi salafka qaarkii wuxuu dhihi jiray macaasidu asalkeeda macsiyadan waa bariidulkufr yacni gaalnimada boostadii kusoo gaarsiinayso kuu soo maraysay ilaa yacni bariidka waxaa la yidhahdaa waa boostada warqadaha lagu ritay waxa lamidkaa lagu dirsado oo kusoo maaratay meeshaada kuugu imaanayo gurigaada kuugu imaan lagugu soo gaarsiinayo waxa ku gaarsiinaya kufrigaba macaasidan almacaasi waxay yidhahdaan waa bariid lkufr sida kamaa ana alqublata bariid ljimaac sida ay u tahay dhunkashada iyo shuminta haween ajnabi kaa ah aada shumisaahi inay jimaac ku gaarsiiso ood haweentii ku dhacdo zina ay ku gaarsiiso ay sabab ugu noqoto maxaa yeele haddii taataabasho iyo dhunkasho bilaabato ficilkiina waa ku xiga xumaantii kusii gaarsiinay siday bariid ugu tahay oo taa kuu gaarsiinayso wasiilo u tahay bay macaasiduna kufrigiibay ku gaarsiinaysaa buu leeyay waalghinaa'a sida heeskuba bariidu zina uu yahay heesaha waad aragtay dadka mar hadduu heesaa noqdo oo maanta dhan uu riwaayado jilaayo oo heesayo oo ku jiro muusikadiisa iyo loo garaacayo marka dambe waxaa intaasoo faasiqaad ah baa u imaanayso gabadhii ama wiilkii faasiq iyo faasiqad baa u imaan zinadiiba marka gaarsiinaya heeskaas kullama heesahaada dhagaysigooda ama ku heeskooda oo bato bato macaa sidaas kaloo ku gaarsiinaya wanadara bariid lcishq iyo sida uu u yahay buu yidhi fiirada haween ajnabi kaa aad fiiriso ama haweenta nin ajnabiga ka mida ay fiirisaaba bariidu lcishqi jacaylka wixii gaarsiinaya uu yahay wixii gaarsiinaya uu yahay waalmarada bariidu lmowti iyo sida cudurkuba oo u yahay jiradu geerida mid ku gaarsiinaysa uu yahay qofka hadduu xanuunsado xanuunkiisu bato ugu dambeyn waa dhimanaya sidaasoo kalebay macaasiduna kufriga kuu gaarsiinaysaa buu yidhi amilooyinkaas o dhan oo usoo qaatay yacni waxa weeye macaasidu waxay u tahay wixii ku gaarsiinayay haddaadan ka harin ood ka joogsan dembigan sakiiro weeye sakiiro weye sakiiro weye saa u leedahay kabiiray noqone kabiiradii waa gudbaysaa say u socoto waxay ku gaarsiinaysaa kufrigii iyo maaragtay shirkigii iyo walciyaadu billah meel xun ay kula gelaysaa weyaan sidaa darteed imaamu axmed fii musnadihi wuxuu ku warinayaa can hilaal ibni saciidin radia allahu canhu raximah llah wuxuu leeyahay sheekhaasi wuxuu odhanaya laa tandur ilaa siqari alkhati'a walaakin walaakin indur ilaa man casayta markaad leedahay dembigani waa sakiiro dhib ma laha iska fiiri shiddo ma leh hadhihinuu ku leeyahy laa tandur ilaa siqari alkhati'a gafka yaraanshihiisa ha fiirin yose waxba way kula noqonin yacni yoosan kula yaraanin baa ujeeda dembigan waa yaryahe iska samee ha odhanin saasuu ka wadaa laa tandur ilaa siqari lkhati'a gafkan yaraanshihiisa ha eegino ha dhihin waxba maaha iska samee maxay laakiin waxaad fiirisaa sakiiradan soo lagaama reebin walaakin indur ilaa man casayta waxaad eegtaa cidda aad ku caasinayso yay yihiin ciddaa ku caasinayso allah subxaanahu wa tacaala oo awaamirtaan baxshay ayaad ku caasinaysaa nawaahidan kaa reebay saan samee ku yidhi ila cisyaanka macaasidan ee khatii'adu shay oo lagu amrayood ka tagto iyo shay lagaa reebayood samayso labadaba wuu noqonayaa gefkii weeyaan marka waxaanaa yar darteed ha u samayna waxaan dembi yar weeye ha u samayna waa inuu qofku dembiga yaraan ma lehe oo u arkaa sakiiradani inay hadday badatana kabiiro ku gaarsiinayso aan laguu ogolayn oo nala ka reebay buu garanaya walidaalika salafkeenna ridwaan ullaahi calayhim waxay sida fudayl ibni ciyaad oo kale laga wariyo sheekhaasi wuxuu dhihi jiray innii la acsi llaaha fa araa dalika fii khuluqi daabatii wa mra'atii yacni hadalkaa fiiri wuxuu dhihi jiray ilaahay baan ku caasinaya cisyaan baan samaynaya gafaa iga dhacaya gafkaa markuu igu dhaco ilaa waa macaasiyan galaye waxaan arkaa buu leeyahay durbadiiba waxaan ka fahmayaa inaan khatii'o galay dhaqanka ay igula dhaqanto farastayda aan faraskii aan saaraa iyo haweentaydaan ka garanayaa buuri durbadiiba faraskiibaa igu madax adkaanayo wadistiisa igu adkaana waa idhibayaayo waa inuu tuuraan dhici karto macaasida aan la imi sababteed buu igu madax adkaanaya sidoo kale haweentaydiibaa igu caasinayso l xaaskaygii xaaska laftiisa yaan akhlaaqdeedii iyo dhaqankeedii yaan ka garanaya inaan aniga cisyaanka aan aniga la imin marka uma saarinayo annaga hadda qofka anagoo soo dambownay haddaan reeraheenna u tagno oo xaaskaiyo xoogaa kugu madax adkaato waxaad dhihi haweentan baa igu xumaatay waa naag dhib badanoo waa kidaad leedahay laakiin ma fiirinayno dhibkan xaggeebuu ka yimid annagoo naga yimid awlaadaadii baa xumaatay xaggeebuu ka yimid annagoo naga yimid waa in dembiga annaga aan galnay yacni maaragtay cuquubadiisii inay tahay inaan garanno baa la rabaa markiiba waa taasoo kale fudayl bin ciyaal sidaasuu leeyahy innii la acsi llah allaan ku caasinaya markaa cisyaanka ku dhacana fa araa dalika cisyaankaasi natiijadiisiibaa waxaan ka arkayaa fii khuluqi daabatii wa mra'atii haweentayda iyo faraskayga iyo maarata gaadiidka aan fuulayo ayaan ka arkayaa buu leeyay marka waxaa la rabaa inaan annagu garanno waxaan cisyaankan iyo dunuubtan ama waxa nagu dhaco xumaan ah sababteeda inaan annagu leenahay marka sidaa darteed waa inaan tooba u degdegno gefkaa u arta bani aadamka nabigeenna wuxuu leeyahay kullu bni aadama khataa bani aadam dhammaantii waa gaf badan yahay gaf waa mid gaf badan wey oo khatii'o badan iyo dunuub ay ka dhacdo laakiin wa khayru lkhataa'iina attawaabuuna buu yiri rasuulka calayhi salaatu wasalaam dadka gafaahaya waxaa maarata u wanaag badan u khayr badan dadka noqoshada badan bani aadana tahay macsuumatii gafa kaa dhacayo xumaan baa kaa dhacayso dembi sakiira kaa dhacayo mid kabiira kaa dhacayo markiiba markuu kaa dhaco fabaadir ila tawba u degdeg alla kacabsi yani noqodka ilaahay u noqonaysay taasaa nala ka rabaa inaan u degdegno weeyaan dunuubta waxaa waxaa weeye dembiga kulamaa ou bato hadduu yar yahay qalbiga dhibic ayaa maarata qalbiga waa muraayad oo kale muraayad buu maarata nabigeena ka cabiray inuu yahay markuu qalbigaas muraayad ou sidee nadiif u yahay muraayad wasak ma ceshan karto wasak markay ku dhacdo waa isbedelaysaa iskuma fiirin karto marka dambe u madoobaado hal dembi markuu ku dhaco dhibic weeye dembi labaad dhibic labaad dembi saddexaad ilaa muraayadda dhamme ay madoobaato qalbigii markuu madoobaadana wax khayro galayaba maba lahaba sida nabigeena calayhi salaatu wasalaam xadiid imaamu axmed fii musnadii uu ku wariyo tirmidi iyo nasaa-i ibnu maajahna sunankooda ay ku soo saareen xadiidu abi hurayra wuxuu rasuulku yidhi calayhi salaatu wasalaam ina alcabda idaa adnaba danba kaanat nuktatan sawdaaa fii qalbii fain taaba minha suqila qalbuhu wain zaada zaadat fadalika qowlu اllahi kalaa baraana calى quluubihim ma kaanuu yagsibuun wuxuu rasuulku leeyahay salawaatu اllahi wasalaamu calayh ina alcabda addoonka idaa adnaba danban dembi hadduu dembaabo oo dembi la yimaado dunuubi ka dhacdaay kaanat nuktatan sawdaaa fii qalbihi dhibic madow ayay qalbigiisa noqonaysa hal bar oo dhibic baa kudeg ku dhacayso madow markaa qalbigii qayb yaraa ka madoobaatay haddii marka uu ka toobo keeno fain taaba fain taaba minha dunuubtii iyo khatiicadii ou galay hadduu ka toobo keenaa suqila qalbuhu yacni qalbigiisa saafi noqdo weeyaan ay jalaa qalbuhu wey saafi buu noqonaya dunuubti waa la tirtiraya muraayaddii sideeda kusoo noqonaysa iyadoo saafi ay soo noqonaysa laakiin wain zaada hadduu macaasidii macsi kale ku daro tu kale kusii daro zaadad ayana way kordhi dhibicdiiya kordhayso ilaa ay maaragtay ay madoobaado qalbigiiba dhanba uu daboolo hadduu qalbiga daboolmana meel khayr ka gelaya ma jiro khayr meel mugdiya ma gale meel nuura buu galaa meel iftiina ayuu khayrku galaa meel mugdiya ma gelayo sidaa darteed buu markaa nebigu yidhi waa hadalka allah fii suurati lmutafifiin markuu ka hadlayo uu yidhi kalla ay xaqan waxaa dhab ahoo sugan waa dhab wey bal raana calaa quluubihim maa kaanuu yagsibuun waxaa yacni waxaa daboolay quluubtoodii raana calaa quluubihim waxaa daboolay laabtoodii waxaa dusheeda daboolay maa kaanuu yagsibuun wixii ay kasbanayeen oy shaqaysteen oo macaasi iyo dunuub ah ayaa quluubtoodii daboolay buu yidhi rasuulka alay allah subxaanau wa tacaala odhanaya raanka waa kaas wey raan waxaa la yidhaahdaa waa yani mirirka waxaa la yidhahda iyo madowgaasaa loo jeedaayo dabool maarata qalbigoodiiba miririyey wey waa miririyey xasanubasri markuu raanka fasirayo lafd raan macnahaas markuu macnihiisu fasirayo wuxuu leeyahay alraanu huwa adambu cala adambi waa dembi dembi kale la kor saaray dembi buu la yimid mid kalou la yimid mid kalou la yimid saasuu ku dulfuulaya xataa yacma alqalbu fa yamuut ilaa uu qalbigu inta dhinto inta indha indhabeelo qalbiga intuu indhabeelo oo wuxuu xaqa uu ku arkayo o dhanba laka indhabeelaa oo qalbigii dhinto qalbiga oo dhinto raanka marka kaasaa la yidhahda bal raana calaa quluubihim maa kaanuu yagsibuun waxay kasbadeen oo macaasidii iyo dunuubtii ah yaa quluubtoodii daboolay oo maarata qariyey weyaan xadiidka hadda sheegaynay lafdiga imaamu nasaa-i fii sunanihi uu ku wariya waxaa weeye ina alcabda idaa akhطa'a khatii'atan tii hore idaa adnaba ayay ahayd hadduu addoonku khatii'a iyo gef la yimaado nukita fii qalbihi nukta qalbigiisa dhibic madow lagu dhuftaa fa in huwa nasaca hadduu dhibicdii ka toobo keeno oo ka soo laabto wastakfara dembi dhaaf oo weydiisto wa taaba allah uu u noqdaay suqila qalbuhu qalbigiisii ayaa la saafiya saafi baa laga dhigaa waa saafi buu noqda fain caada hadduu dunuubti ku noqdo mar kale ziida fiiha yani nugtadii iyo dhibicdii madoobeyd ayaa ayana lagu kordhiyaa xataa yacluwa qalba ilaa uu dembigii qalbigiisaba ka kor noqdo oo wada daboolo markaasuu yihi fahuwa araanu alladii qaala allahu waa raankii allah uu sheegay oo yidhi kalaa baraana calaa quluubihim maa kaanuu yagsibuun marka dunuubta waxa weeyaan dunuubta qalbigay dishaa dembiga markuu bato qalbigay madoobaysaa qalbiga hadduu madoobaadana waa dhintaa hadduu dhintana hadda qalbi mayita oo mugdi ah khayr geli maayo sidaa darteed waa in dunuubta middeeda yar iyo middeeda weynba la iska ilaaliyo oo aanan odhanin yacni haddaad tii kabiirada iska ilaaliso tan sakiirada inaadan dhihin war waa tan sakiira iska samay inaanan odhanin weya maxaa yeelay sidaan ognahay allah subxaanahu wa tacaala addoommadiisa sida horeba usoo sheegay ma dulmiyo xaalka ay ku nool yihiinna oo nicmada ah intuu ka bedelo niqmo ma gaarsiiyo iyo cuquubo ma gaarsiiyo barwaaqadii ku jiraan kama saaro oo yacni maaragtay faqri iyo masaa'ib iyo shiddo ilaahay ma gaarsiiyo ilaa ay ayagu isbedelaan oo ay xumaan iyo macaasi la yimaadaan iimaankii allah iyo rusushiisa la rumaynayay ay kufri iyo shirki ku bedelaan sunnadii oo rususha ilaahay oo nabiyulaahi maxamed dariiqiisii oo la maro ay bedelaanoo albidacu waalahwaa ay u bedelaan hawooyinkoodii bidacdooda ay raacaan ilaa taacadii ilaahay oo salaadii iyo soonkii iyo xajkii iyo maaragtay birulwaalideynkii iyo khayrkii wanaaggii macruufkii oo hadda aan la xisaabin karin daacadaas ilaa ay ka tagaanoo fisqi iyo macsi ay aadaan ilaahay ma bedelayo subxaanahu wa tacaala wey arrintaasna waxaa tusayo aayadaha allah uu leeyahay fii suurati aracdi iyo fii suurati alanfaal labadaba rabbi uu ku sheego fii suurati alanfaal allah wuxuu leeyahay dalika biana allaha lam yakun mugayiran nicmatan ancamaha calaa qowmin xataa yugayiruu ma bianfusihim wa ana allaha samiicun caliim yacni allah wuxuu leeyahay allah ma bedelo mana dooriyo kama zuuliyo dad nicmo ay ku sugan yihiin oy haystaan ilaahay kama qaado xataa yugayiruu maa bianfusihim ilaa ay ayagu isbedelaan oo naftoodii khayrkii iyo wanaaggii xumaan ay u bedelaan ilaa ay khayrkii iyo wanaaggii xumaan ay u bedelaan allah kama bedelo weeyaan marka nicmadaasi haddaad nicmo haysato oo ammaan ah haysato oo caafimaad ah haysato oo maaragtay cilmi alle ku siiyo oo ilaahay kuu barwaaqeeyo owlaad iyo reero iyo ku siiyo waa nicmo u baahan ilaalin badan u baahan wey nicmada inuu qofku ilaaliyaa la raba haddaa ilaalin weydo waxa waye kulliga ku dhaafaya amnigiibaa ku dhaafi markaasaa cabsi iyo khowf iyo maaragtay dagaal iyo shiddo aad ku noolaani xoolihiibaa ku dhaafi iyo barwaaqadii aa ku jirtay markaasaa maaragtay faqri iyo gaajo iyo wax lamida ay ku bedelayaan kugu kuu bedelayaan haddii aadan ka shukrinin nicmadii ilaahay uu ku siiyeyoo cilmigii iyo caafimaadkii iyo awooddii iyo kulligeed cagsa daalika loo wada bedelaya suurad suurat racdina aayadaas sidoo kale uu leeyahay in allaha laa yugayiru maa biqowmin xataa yugayiruu maa bianfusihim marka haddaad rabto adigaaba isfiirin karaba haddaad nicmo iyo barwaaqo rabta iyo khayr inaad ku noolaato adduun iyo aakharo taacada ilaahay qaado ha bedelin ha isdoorin macaasida iyo dunuubta ka fogow xumiyo dhan ka fogow haddii haddii kale ood macaasi iyo dunuub iyo oad u leexato ogow nicmadan inay adna ku dhaafayso maxaa yeelay ilaahay addoommadiisa marna ma dulminaayo sidaa soo hormarinana qofka khayr iyo shar waxaad la timaadabuu rabbi kugula mucaamaloonaya haddaa shar la timaado shar baa lagugu abaalmarin macaasidaa la timaado waa lagaa abaalmarin khayr haddaa la timaado wanaag baa lagu siinayaa weeyaan marka dunuubta walaalayaal waxay leedahay waxa la yidhaahdo aathaar sayi-a yacni raad xun ayay dunuubtii macaasidu ay dadka ku reebtaa wax badan oo khayra bay ka hor istaagaysaa waxay leedahay darar fara badan dhibaato aada u badan oo aada u fool xun ayay afraadda oo qof qof ah iyo mujtamacaadka iyo bulshooyinka ayay ku reebtaa marka sidaa darteed waa in macaasida iyo dunuubta aanu iska ilaalinaa fardi fardi iskaga ilaalinaa qof walba inuu iska ilaaliyo qoyska laga ilaaliyo mujtamacii inaan iska wada ilaalino bulshadii waa laga maarmaan weya adraartaas haddii la yidhaha hala tiriyo macaasida durka ay leedahay dhibaataday leedahay walaalayaal lama soo koobi karo waa tiro badan tahay laakiin qayb yar baan ka soo qaadanayna dhowr qodob baan ka soo qaadanayna koo waxaa ka mid ah adraarta iyo aahaarta sayi ah oy leedahay aharka xun raadka xunoo macaasida iyo dunuubta ka dhashaay qofka muslimka in laga xarimo cilmigii naafica ah lanna bani aadamka shayga ilaahay uu ugu necmeeyo waa alcilmu naafic walcamal saalix labadaas haddaa haysatid nicmaa haysataa cilmi naafica ilaahay ku siiyo camal saalixana kuugu daro waa nicmo weyn wey qofka macaasida ku jiraahi waxaa laga xarimaa cilmi naafica loo diidaa ma helayo haddaa raadisid raadisid arki maysid cilmigaagu naafic noqon maayo xataa haddaa cilmi yeelatid cilmigaada mid wax taro adiga ku anfaco ma noqonayo weyaan maxaa yeeley cilmiga markay culummadu ay tacriifiyaan ama qeexaan waxay ku sheegaan ay ku qeexaan alcilmu nuurun yaqdifuhu allahu fi lqalbi baa la yidhahda waa nuur ou rabbi qalbiga ku rido qalbiga kusoo ganaa oo siiya ku tuuraa waa nuur qalbigaada kuu gelaya waa cilmigu markaasaa nuurkii qalbiga galay yuu jirkaada ka muuqanaya nuurkiibaa jirkaada ka muuqanaya sida macaasiduba ay nuurka u damiso yacani nuurka u damiyo waxay dhahaan walmacsiyatu tudfiu nuura nuurka ayay macaasiduna damisaa cilmigii iyo macsidii marka meel ma wada geli karaan cilmigii iyo macaasidii markii qalbigaaga nuur oo galood macaasi la timaado nuurkii waa damaya macsidaana daminayso macsidaasaa daminayso walidaalika imaam shaafici raximah llah imaam shaafici yaa wuxuu u tegay shiikhiisii ee imaamu maalik maalik ibni anas oo shiikhiisii ah ayaa uu u tegey markuu u tegay buu xoogaa cilmiga uu ka bartay buu cilmi ku dul akhriyey cilmigii kutubtii uu imaamu shaafic ka akhristay ee imaam imaamu maalik uu ka akhristay ayuu ku dul akhriyey imaam maalik wuxuu la yaabay imaam shaafici fahmada ilaahay siiye qalbigiisa inuu nuur ku jiro ayuu arkay yacni dakihiisa ilaahay uu siiyey iyo dhugta uu leeyahay fahmada uu rabbi siiyey ayuu arkay markaasu u naseexeeyey imaam shaaficna nin aalibulcilmi waa markaas oo cilmiga baranaya markaasu wuxuu ku yidhi inii ara allaha qad alqa calaa qalbika nuura falaa tudfiuhu bidulmati lmacsiya wiil yahow wuxuu leeyay shaaficiya waxaan arkayaa allah inuu qalbigaaga nuur ku riday maxaa yeele cilmigan iyo fahmadan ilaahay ku siiyey cilmigiisa u xifdinaysaan ujeedaa allah qalbigaaga nuur buu ku ridaye falaa tudfiuhu bidulmati lmacsiya ha ku daminin nuurkaasi macaasida mugdigeeda ha ku daminin macaasida mugdiga ay leedahay ha ku duminin buu yidhi sidaasoo marka imaam shaaficina wuxuu qaatay taladii shiikhiisi iyo nasiixadii shiikhiisa uu siiyey aada ugu dadaalo waad ogtiin maanta ilaa uu maanta imaam maarata muxaditha faqiih ah usuuli ah dhinac walbaba ou maarata luqawi ah ou noqday darajada ilaahay u gaarsiiyey oo maanta annagoo intaasoo boqoloo sano laga joogo waqtigiisa kun iyo dhowr boqoloo sano laga joogo ou dhintay ayaan leenahay qaala shaaficiyu baa odhanayna waxa aan maarata imaam shaafici hadalkii usoo qaadanayno waa dadaalkii uu ku dadaalay nuurka iyo khayrka uu ku dadaalay weyaan walidaalika imaam shaafic gabayadiisii waxaa ka mid ahaa oo laba gabayo aad maaragtay u anfacayso weliba dalabatulcilmiga aad u anfacayso laba beyd buu tiriyey waxaa ka mid ahaa abyaadaasi shakowtu ilaa wakiicin suu'a xifdii faarshadanii ilaa tarki lmacaasi wa ahbaranii biana alcilma nuurun wa nuur llahi laa yuhdaa licaasi yacni wuxuu leeyahay sheikhaygii wakiic ahaa wakiic ibnu jaraax ibnu maliixa la yihahda sheikhaas oo sheikhaygii ah wakiic wakiic baan waxaan u sheegtay yacni inaana waxba maarata xifdigayga ou liito xifdinta oon culumtii shareecada aan xifdin lahaa inay liidataan u sheegay markaasuu muxuu igu hanuuniye yidhi fa arshadanii ilaa tarki lmacaasi wuxuu igu hanuuniye ii tilmaamay macaasida ka tegisteeda war macaasida iska ilaali haddaa nuur rabto cilmi haddaa rabta macaasida iska ilaali buu ugu yiri markaasuu wa ahbaranii ii sheegay biana alcilma nuurun cilmigu inuu nuur yahay wa nuurullaahi alla nuurkiisana laa yuhdaa licaasin qof caasiya laguma hanuuniyo lama tuso waa laga leexiya qofka cisyaanka hadduu la yimaado macaasi la yimaado nuurka ilaahay waa agmaraya lama siinayo marka sidaa darteed ayaan ugu dadaalay buu leeyahay aan macaasidii inaan ka taga buu shiikhaasi ii sheegay wa ficlan markuu ka tegay waxaas ayaa ilaahay subxaana wa tacaala fatxigaana u furay nasixadii culimmadiisana u qaatay weeyaan marka qodobka koobaad waxa weeyaan qofka saaxibulmacsiya ahi macaasida la yimaadaa in laga hoojiyo laga mamnuuco laga xarimo yacni alcilmu naafic cilmigii wax tarayay oo asaga anfacayay fii dunyaha wa ukhraa adduunkiisii aakhiradiisa barayay yacni maaragtay anfacayay in laga xarimo oo loo diido ayaa maaragtay yani cuquubada iyo dararka macaasidu ka timaada ka mid ah weya waxaa ka mid a macaasida dararkeeda dunuubta qofka la yimaada oo macaasida daa'imaahi waxa weeye macaasidaasi waxay noqonaysaa hawaanu lcabdi calaa rabbihi wa suquutihi min caynayhi alla subxaanau wa tacaala agtiisa mid liito inuu noqdo alla agtiisa mid ku liitoo noqonaya sababta awaamirta uu siiyey ayuu khilaafay adiga waad aragtay adoo bani aadama walilaahi almathalu lacla adigoo bani aadama ilmahaaga aad dhashay adiga aad maaragtay abbahood aad tahay ama hooyadood aad tahay kii amarkaaga qaato oo baari kuu noqdo oo waxaad waxaad farta la yimaado wixii aad ka reebta ka hara mutiica kuu ahi waad jeclaani kan adiga amarkaaga diido oo adiga aana baari kuu noqon oo caasiga kugu ahna waad nacaysaa sidaa darteed qofka allaah yacni wixii uu ka reebay oo macaasidiiyo la yimaado ku khilaafahay alla agtiisa mahiinuu ku noqonaya ilaahay agtiisa mid liitabuu ka noqonaya walidaalika xasanulbasri markuu ahlulmacaasi ka hadlayay dadka macaasida u saaxiibka ah ee macaasida la yimaada markuu ka hadlayay wuxuu leeyahay haanuu calayhi facasowhu markay cisyaankaba la imaanayeen waxay ahayn alla agtiisay dad mahiinina noqdeen markii hore ihaanay la yimaadeen markay yani ihaanadaas ay ku dhacday bay facasowhu ay caasiyeen oo alla ku caasiyeenoo cisyaanka la yimaadeen walow cazuu calayhi lacasamahum hadalkaasuu leeyahy haddii alla agtiisa dad cizi iyo sharaf ku leh ay ahaan lahaayeenna lacasamahum ay lacasamahum allah allaha dhowri laha waa ilaalin laha ilaahi subxana wa tacaala wau ilaalin laha waida haana alcabdu cala allahi lam yukrimhu axadu wuxuu yidhi xasanubasri qofka haddii alla ou mid ihaanaystay ou noqdo oo mahiin ou noqdona lam yukrimhu axadu qof karaamaynaya ma jiro allah agtiisa qof mahiin ka noqday oo liito oo saaxibul ihaana ah ma cid kalaa karaamayn karto oo qiimo u yeeli karto qofu ilaahay ihaanaystay waa maya wey qofna ma ma waxayn karo yani ma ma cisayn karo sharafna uma yeeli karo walidaalika aayadda akhriyey oo uu leeyahay aayadda fii suurati alxaji ku jirta buu akhriyoo yidhi kama qaala tacaala waman yuhin illaahu famaa lahu min mukrimin ina allaha yafcalu maa yashaa qof ilaahay uu ihaanaynayo ou liidayaahi famaa lahu min mukrim cid karaamayn kartahay ma jirto qof qiimayn karto qiimo u yeeli karto qofuu rabbi ihaaneeyey lama arko weeyaan dadka xataa qiimaynayo oo agtiisa daahirka inay qiimaynayaan loo malaynayaahi wuxuu leeyahay wain cadamahum nnaasu fi daahiri lixaajatihim ilayhi lixaajatihim ilayhim wa khawfan min sharihim fahum fii quluubihim axqaru shayin wa ahwanuhu dadka dadka xunxunka ahlu macaasida waxaa dhici karto dad badan xoogaa inay qiimeeyaan dadka qiimeeya buu leeyahay uma qiimaynayaan inuu qof sharaf laho qiimo leeyahay ma ahee ama cabsiay ka baqayaan ayay u qiimaynayan shartiisa ay ka baqayaan oo nin awoodla uu yahay amase xoolo ay ka doonayaan u baahan yihiin maadaama ay u baahan yihiin waxaa laga yaabaa qalbigiisase wuxuu ogyahay inuu mahiin yahay qof xun yahay laakiin asagoo mahiina yaa xaaje iyo dhibaato u baahday ayuu maaragtay yacni u weynaynayaa ama u maaragtay maxaa la yidhaahdaa shar ou ka baqayo cabsi shartiisa ou ka baqayo darteed ayuu u weyneyni weyaan marka qofka ilaahay subxaana wa tacaala uu ihaaneeyo saaxibulmacsiya alla agtiisa cid karaamayn kartahay ma jiro weyaan dararkaasna macaasidu ay leedahay waa kan labaad oo ah dhibaatada iyo ahaarta sayi'a inuu qofku mahiin cinda allaahi ou noqonayo saaxibulmacsiya ilaahay agtiisa mid ihaano u saaxiib ou noqonaya midda saddexaad oo adraarta ka mid ihi ayana waa un ayaday ka agdhowdahay wuxuu dhaxashiiyaa macaasidu waxay saaxibkeeda dhaxashiisaa oo allah iyo rasuulkiisa khilaafo addullu waasagaar dulli ayaa ka kor noqda qofka saaxib almacaasida maxaa yeelay nabigeenna calayhi salaatu wasalaam xadiidka imaamu axmed fii musnadii uu ku warinayo xadiidu cabdulaahi bni cumar radia allahu canhuma wuxuu rasuulku yidhi salawaatu ullahi wasalaamu calayhi wajucilat aldillatu waasagaaru calaa man khaalafa amri dulliga iyo liidashada yacni maaragtay iyo ihaanada waxaa dushiisa la yeelay cidda aniga amarkayga khilaafto wixii aan faray qofkii khilaafo ihaanu la kulma marka dulligay dhaxashiisaa tuuriu dulla macaasidu dulli bay dadka dhaxashiisaa marka darar ka weyn ma jiro inuu qofku daliil noqdo mid liita inuu noqdo mahiin noqda dulli ka weyne ma jiro weyaan maxaa yeelay ciziga iyo sharafta ciziga iyo sharafta waxay ku dhex jirtaa waxay ku sugan tahay fii taxqiiqi taacati illaahi wa taacati rasuulihi sala allahu calayh waali wasalam allah iyo rasuulkiisa awaamirtooda iyo nawaahidooda oo la qaato sidii lagu amray aada ula timaado wixii lagaa reebana aad ka harto ayaa ciziga iyo sharafta ku jirtaa alla xaggiisaa laga doonaa ciziga iyo sharafta macaasi iyo dunuub iyo cizi iyo sharaf midna laguma gaaro weya sidaa darteed bu allah wuxuu leeyay fi suurati fatir man kaana yuriidu lciza man kaana yuriidu alcizata falilahi alcizatu jamiica qofka cizo rabaahi sharaf qofka rabaahi alla agtiisa sharafta taalla macnaheedu waa maxay yacni allah iska leh cizo iyo sharaf dhammaanteed allah iska leh isaga ha laga soo raadiyo sean uga helaynaa waa inaan awaamirtiisa qaadanaa wixii nala ka reebana ka harnaa rasuulka aan ateecna calayhi salaatu wasalaam munkaraadka iyo waxa nala ka reeba aan ka tagno daacadii iyo khayrkii nala faray aan la imaano halkaasa ciziga iyo sharafta ku jirtaa wey alimaam cabdulaahi mubaarak cabdulaahi mubaarak a'imadeenna waaweyneed buu ka mid yahay oo la yidhaahdo jamaca khisaala alkhayri kullah khisaala alkhayr jamaca khisaala alkhayri kulli khayr dhammaantii ayuu kulmiyey la yidhaahdaa wuxuu ahaa yacni gabayo oo xikmo leh oo uu dunuubta kaga hadlayo ayuu maaragtay gabayadiisi ka mid ahaa waxyaalaha uu tirin jiray gabayadiisi waxaa ka mid ahaa ra'aytu dunuuba tumiitu lquluub waqad yuuritu dulla idmaanuha watarku dunuubi xayaatu lquluub wakhayru linafsika cisyaanuha whal afsad diina ila almuluuk waaxbaaru suuin waruhbaanuha yani gabayadaasuu tirin jiray wuxuu yidhi ra'aytu dunuuba tumiitu lquluuba waa xaqiiqo wey waxaan ogaaday oo yaqiiniyey dunuubta inay quluubta disho ay disho qof qalbigu dhimanayo ay dilayso ayaan ogaaday waqad yuriu dulla idmaanuha ouna dhaxashiinayo daa'imideeda la daa'ima dunuubta iyo macaasidii la daa'imaahi dulli qofka u dhaxashiinayo ihaano iyo dulle inuu dhaxashiinayo taasaan xaqiijiyey buu yidhi ra'aadaba bimacnaa calima la yidhahda waa yaqiin yaqiinta ra'aytu waan yaqiiniye weeyaan qalbigu inuu dunuubta inay quluubta disho ayaan yaqiiniyey inay dunuubtaasi qofka daa'imaahi dulli ay dunuubta dhaxashiinaysana ayadana waan xaqiijiyey buu yidhi markaasuu yihi wa tarku dunuubi xayaatu lquluub dunuubta oo laga tagaa faraha laga qaado waa nolosha quluubta ay ku noolaato markaad dembiga iska ilaaliso qalbigaagu waa noolaan qalbi xayi buu noqonaya qalbigaagu waa noolaanaya wa khayru linafsika cisyaanuha wy naftaada midka u wanaaga badan u khayrka badan cisyaanuha cisyaanu dunuub dembiga inaad ku caasido oo aad markuu shaydaan kuu siinayaba ka kacaa tiraahdo taasaa kuu khayr badan weyan wahal afsada diina ila almuluuk wa axbaaru suuin wa ruhbaanuha diinkan maba fasaadiyaba cid fasaadisa ma jiro ilaa laba qolo wey yani saddex qolo saddex qolaa fasaadisa buu leeyahy diinkan saddex nooca fasaadiya wahal afsada diina yani ma afsada diin istifaamku bimacna nafyi ma fasaadiyo diinku ila almuluuku dadka boqorada ahee madaxweynayaasha la yidhaahdo dadkaas dadka way fasaadiyaan hadba wuxuu u horseedo gaalnimo iyo kufri buu u keenayaa hanti wadaag iyo ishtiraaki wax la yidhahdo u keeni dimuqraasiya iyo kufri iyo nin walba ha isqaawiyo oo luutiyadii iyo wixii xumaa iyo maaragtay yani liwaadka iyo baladiya u horseed wuxuu doonuu ku samaynaa macaasidii iyo kufri iyo shirki buu keeni karaa muluugta marka addoommada dadkooda racyadooda diinkooda way fasaadiyaan wa axbaaru suu'in culummada la yidhaahdo culamaau suu ayagana waxbay bedelaan waxaan diin ahayn ayay dadka diin uga dhigaan waxaan diin ahayn bay diin uga dhigaan shirkigiiba waxay uga dhigayaan maaragtay tawasul wax la yidhaahdo ilaahay khayrkiisoo la baryabay wax khayr diina uga dhigayaan yacni maaragtay fitankiibay waxay uga dhigayaan iyo dadka muslimka isleynayabay waxay uga dhigayaan jihaad inuu yahay waxa weeye iyo wax lamid ah shartii ayay khayr ka dhigayaan khayrkiina shari ka dhigayaan waxbaaru suu baa la yidhahda waxaa kaloo la mida waruhbaanuha kuwa suufiyada ahna waa la mid dadka juhaasha ah yacni cubaadaa la yidhahdaa raahibka waxaa la yidhahdaa waa qofka caabidka ahoo aan cilmiga lahayn yani axbaarna waa jamcu xabrin walxabru huwa alcaalimu baa la yidhahdaa xabriga waa caalimu qofka caalimka ahoo diinkii bedelayo ninka raahibkana waa iska cibaadaystaan laakiin waxaa laga yaabaa waxaanan sunnadii ahayn oo nebiga ka sugnaanin inuu ku cibaadaysto markaasaa daacadiisii iyo dad badan ku kadsoomaya oo le hebel baa waa nin maarata zaahid ah waa sidaa wey waxaa laga yaabaa bidac iyo shirkiyaad iyo inuu ku dhex jiro ayaa la arkaa marka cabdulaahi mubaarak hadalkaas gabayadaas aad u qiimaha badan buu dunuubta iyo waxa dadka diinta ka fasaadiya dadka dadka diintooda fasaadiya buu noogu sheegay weyaan dararka shanaad waxa weeye oo dhibaatada iyo ahaarta sayi oo ka dhalataahi dunuubta iyo macaasida allah wuxuu ka xarimaa dadka ahlulmacaasiga oo macaasida daaimo macaasida daa'imaya oo iska ku dulnagi malaaigta ducadeedu ilaahay ka xarima oo dadkii taa'ibiinta ahaaye ilaahay dunuubta ka tooba keenay dunuubta dadkii ka tooba keenay malaa'igta ducadii ay u ducaynaysay ayuu rabbi ka xarimaa qolada daa'imto dunuubta iyo macaasida hadaad dembiga iska daa'imto ood weligaad dul fadhido oodan ka tooba keenin waad ka qadi ducada malaaigta waad ka qadaysaa ducada malaaigta qofkaasi wuu ka qadayaa weyaan maxaa yeelay allah subxaana wa tacaala fii suurati haafir ayuu kaga waramaa markuu ka hadlayo malaaigta xamalatlcarshiga la yidhaahdo malaaigta xamalatlcarshiga carshiga ilaahay kuwa sido malaaigta qaada iyo kuwa carshiga gaararyaalkiisa ahoo allaah ku tasbiixsado oo ku xamdiyo ducada ay u ducaynayaan dadkaas markuu rabbi ka waramayo taa'ibiinta ah markay u ducaynayaan ayagaa ducada lagu gooni yeelaa waxaa ka qadayo dadka ahlulmacaasiga wuxuu rabbi leeyahay الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته wdalika huwa alfawz alcaiim aayadahaas oo ducadaasa ayuu weynayaa qofka musiriga ahe daa'imo macaasida ilaahay weligiis daa'imo oo israar ku sameeyo aanan ka tooba keenin arrimahaasoo la kulma waxay leeyihiin malaaigtu malaaigtaasoo rabbi sheegay aladiina yaxmiluuna alcarsh kuwa yani sido oo xambaarsan carshigii alle waman xawlahu iyo kuwa gaararkiisa ih yusabbixuuna bixamdi rabbihim allahay ku tasbiixsadaanoo nusqaan oo dhan ka hufaan ayagoo rabbigooda ammaantii ku sugan wa yu'minuuna bihi rabbina way rumaysan yihiin malaa'igtaasi wayastakfiruuna waxay dembidhaaf u weydiiyaan liladiina aamanuu mu'miniintii alla rumaysay oo bani aadamkii insi iyo jinni iyo insi ahaa ayay dembidhaaf u weydiistaan maxay odhani markay u weydiinayaan rabbanaa wasicta kulla shayin raxmatan wa cilma horta hore ducadaada markaad ducaysanayso waa inaa ilaahay ammaanto ammaan inaad ka hormarisa baa la rabaa markii ammaantii bay ku bilaabeen ay yidhaahdeen rabbanaa wasicta kulla shayin raxmatan wa cilma shay walba kulligii rabbigeenow rabbigeenow waxaad u waasac noqotay naxariis iyo cilmi shay kasta kulligii adaa u naxariiso raxmaddaadaa gaarto shay walba kulligiina cilmigaadaad ku koobtay waad wada og tahay ee fakfir liladiina taabuu dadkii dunuubta ka soo noqday oo ka toobo keenay allah ayo dembidhaaf u dembidhaaf dunuubtooda u dhaaf bay yidhaahda watabacuu sabiilaka weliba haddana waddadaada raacay markay ka tooba keeneen macaasidii waddadaada raacay kuwaas rabbiyow u dembi dhaaf waqihim cadaaba aljaxiim naarta jaxiimo la yidhaahdana cadaabkeeda ka dhowro ka ilaali bay yidhahdeen rabbanaa waadkhilhum jannaatin jannaati cadnin alatii wacadtahum rabbigeennoo markaa cadaabka ka ilaaliso naarta jaxiimo la yidhaahdana waxaa weeye waxaad gelisaa dadkaas taa'ibiinta aheed maaragtay oo waddadaadii raacay dunuubtiina ka soo noqday waxaad gelisaa nagaanshaha jannooyinkiisii jannadii lagu nagaanayay oo aada u ballanqaaday iyaga iyo dadkii wanwanaagsanaa oo aabbayaashood iyo xaasaskoodii iyo caruurtoodiiba ka mid a allah yusiiba yihahda innaka anta alcasiisu alxakiim allahaasaa tahay oo cizi iyo xikmo oo dhanba iska leh baa tahay sharaf oo dhan iska leh allahay u dembi dhaafoo jannadaada geli cadaabkaadana ka ilaali waa duca aada weyn wey markaasay dhaheen adduunka intay joogaanna waqihim sayi'aati sayi-aadka ka ilaali rabbiyow ka dhowr si aysan dib ugu noqonin macaasida malaaigtaa u ducaynayso macaasida ay ka toobo keeneen si ayan dib ugu noqonin allahayow waxa weeye dunuubti ka ilaali sayi-aadkii ka dhowr maxaa yeelay waman taqi sayi-aati yowmaidin qofka aad xumaanta ka ilaaliso adduunka intuu joogo faqad raximtahu waad u naxariisatay adduunkan raxmad buu helaa aakharana naxariisuu helayaa weya arrintaasna wadalika alfawz alcadiim waa liibaan iyo guul aada u weyn ducadaas aada u qiimaha badan oo malaaigta allah oo weliba rabbi malaaigta muqarabiinta ahayda rabbi u dhowaa yani ay ducaynayaan qofka musiriga ahee dunuubta daa'imo o aana ka tooba keenin ma helo ducadaas waa laga xarima ducadaas waa laga xarima soo dhibaato weyn maaha qofka ducadaa loo diido waa dhib weyn wey taasoo kalea ka mid ah ducadaas malaaigta ay ducayso yaa iska leh liladiina taabuu watabacuu sabiilaka buu ilaah yidhi malaaigta yay u ducaynaysaa dadka towba keeno oo macaasidii towba nasuuxa la yimaado weliba haddana sabiil yani waddadii alla raaco macnaha watabacuu sabiilaka waxaa loo jeedaa kitaabka ilaahay sunnadii nebiga raaco laakiin ma laha ducadaasi dadka ahlulmacaasi almusiriina calayha dunuubtaasi dadka maaragtay ku negi oo daa'imka ku ihi ayagu dunuubta ma helaan ducadaas malaaigtu waa la gebsiiyaa weya waxaa ka mid a macaasida midka shanaad oo adraar almacaasi ka mid ah waxaa weeyaan nicmada aad haysato iyo barwaaqada ilaahay ku siiyo hadday caafimaad tahay haddii ay cilmi tahay haddii ay tahay xoolo tahay haddii ay tahay amni tahay nicmada way suurisaa way tirtirtaa way tirtiraysaa waana xaqiiqo weeya nicmadaasi dararka yacni ay leedahay waxa weeye nicmadii niqmay u bedeshaa niqmay u bedeshaa waxa barakada tirtiro waxa maaragtay ardada yacni maaragtay barakada ka qaado abaarta iyo duufaanaha iyo maaragtay zilzaalka dhulgariirka dadka ku dhaco iyo kulli waa macaasida bani aadamku ay la yimaadaan weyaan cabsida iyo macaasida yani cabsida iyo khowfka iyo barakaca iyo amni darada iyo qatliga waxaasoo dhan waa macaasida bani aadamka keento weyaan macaasidaas marka adraarti durka ay leedahay taabaa ka mid ahoo tusiilu nicama ilaa niqam tamxaqu lbaraka barakaday tirtirtaa yani sidaas wey wa tuqalibu lmna alkhawf makhaawifay u badashaa yani cabsibay u badeshaa amaankay u badeshaa weyaan sidaa darteed waxa lagaga badbaado waa towba wey waa towbaa lagaga badbaado inuu qofku soo noqdo cali bn abi aalib radi allahu canhu cali bn abi aalib oo khamis yani raabic khulafaa raashidiin ahaa yani wuxuu leeyahay maa nazla balaaء ila bidanbin walaa rufica balaaء ila bitowba dembi ma degaba sidiisaba dembi dadka kuma dhaco waxaan ujeedaa balaayo dembi kuma dhacdo maa nasala balaa-un balaayo dad kuma degato oo kuma dhacdo ilaa bidembin dembi sababtii unbay ku dhacda dunuub lala yimaado ay cuquubadaa iyo balaayada la timaada walaa rufica balaa-un balana lama kor yeelo dadka lagama qaado oo khayr looguma bedelo ilaa bitowbatin towba mooye wax kale laguma maarata laguma bedelo haddaad rabto bale hadday kugu dhacdo dhibaato hadday ku asiibto macaasi iyo dunuub yani shiddo iyo cabsi iyo wax badan kugu dhaco fabaadir ila towba towbada u degdeg hadda annaga soomaali dadkeenna la yidhaahdo waxaana haysto balaayaa nagu dhacda soomaha masaa'ib baa nagu dhacay waa qaxnay intaas colaad socoto akar min cishriin sana labaatan sano aan degaynin musiibo markay timaado musiibo markay tagto tu kale ka xunaa imaanayso mid markay tagto mid kale ka xunaa imaanayso wahaakada yacni dhibba dhinku ka dambeeya baa socda wax mana baraarugna ma lihi waxaa la rabaa musiibada wax looga bixi karo inaan aragno macaasi annaga aan la nimid inay tahay kow alkufru billaahi bay ka bilaabatay waad ogtihiin dadka aniga igu da-da ama iga waaweyn yacani waxay kufrigii iyo shirkigii iyo oryateshimada waxay ku ooli jiro marcus iyo lilan iyo bala la dhehi jiro shuuciyadii waxay wadatay iyo bala darbiyada lagu qori jiray iyo waxa lamidka ah aan wada ognahay macaasida xamar waxay iska ahayd waad ogtihiin xaafado dhan oo dacaaro xaafado dacaaro la yidhahda iska jiri jiray oo zinada iyo baktiga loo aado yaa arki jirteen jidadka gabdhaha iska wada taaganoo nimanka gawaarida leh ay iska qaataan oo ma- la wareegaan jidka gabadha iska soo istaagaysaa aan yacla lahayn oo munkar la reebaynin waxaa weeye masaa'ib markii hore oo balaayadaas way naasiibtay ammaankiibaa ilaahay naga qaaday lama dhihin war ilaahay ha loo noqdo marba mid midba midku ka shar badan yahay yacni hogaamiye kooxeed mar lagugu sababo oo maarata iska caamo ah mar lagugu sababo hogaamiye kooxeedii diin sheeganayo lagugu sababo oo dhib iyo ayagan rafaad iyo balaayo kale keeno ma ma joogsanayso haddaanan tooba la imaanin maxaa yeele hadalka cali bin abi taalib hadal weyn waay maa nasala balaaun ilaa bidanbin bale ma dhacdo mana umad kuma degto ilaa dembi lala yimid ee ku dhacda walaa rufica yani wuxuu leeya walaa rufica balaaun ilaa bitowba baladana lagama qaada dadka ilaa towba mooye marka in ilaahay loo noqdo kitaabka ilaahay loo noqdo sunnadii nebiga siday ahayd loogu dhaqmo yacni ummaddan yani tw macaasidii laga wada towbo keeno oo si jamaca ummaddu u towbo keena fardi fardi loo towbo keeno ayaa ilaahay subxaana wa tacaala balaayada iyo masaa'ibka ummadda haysato ilahay uga qaadi karaa wey walidaalika nin shaacira wuxuu leeyahy markii nicmo ilaahay ku siiyo waxaad ku ilaalisaa nicmada ilaali maxaa yeelay nicmada waxa weeye dunuubta nicmaday zuulisaa wuxuu yidhi ida kunta fii nicmatin farcaha fa ina dunuuba tusiilu nacam xaqiiqo wey idaa kunta fii nicmatin farcaha war haddii nicmo aad ku sugan tahay addoonyahow farcaha ilaaliyo dhowr nicmadaas ilaahay ku siiyey ammaankaa ilaali caafimaadkaada ilaali yacni maaragtay xoolahaada ilaali wixii ilaahay nicmo uu ku siiyey caqligaaga iyo jirkaaga wuxuu yacni wax walbo rabbigaaga ku siiyey ilaali fa ina dunuuba tumi- tusiilu nicam dunuubtu waxay zuulisaa nicmooyinka nicmada ilaahay ku siiyey dembigaadu ku zuulaya marka waxaa la rabaa in aanu toobo u degdegno macaasidaas ni- waa naga dhacdaa ma maaragtay dad aan gafaynin maahin waa gafnaa inaan ilaahay u toobo keenno subxaana wa tacaala mar walbana toobadeenna aan tajdiidinno khalad kastoo kaa dhaca ha dhihin ha quusanin oo ha odhanin maaragtay ee, marba haddii intaasoo dembiya iga dhacay wax towboo laga aqbalayo lama arkay aan iska sii wato waxaygii ha odhanin dembi markuu kaa dhaco allah subxaana wa tacaala usoo noqo kulamaa aad ilaahay usoo noqoto allah subxaana wa tacaala dunuubtaada waa dhaafi walidaalikaba nabigeenna xadiid ka sugnaaday ou leeyahay haddaydnan idinku dembaabi lahayn oo dembi idinka dhici lahayn uu rabbi leeyahay yacni waxa weeye xadiid alqudsi wey oo nabiga allah uu nisbaynayo haddaydnan idinku dembaabi lahayn ilaahay intuu idin tirtirabuu qoom dembaabo keensan lahaa oo u dembi dhaafa oo u dembi dhaafa maxaa yeelay lafdiga afuur ah afuururaxiimkiiba meesha ka baxaya sifadan qufraanka la yidhahdo waa in dad loo dembi dhaafo la helo sidaa darteedaan u gafaynaa marka raxmadda ilaahay qul yaa cibaadii aladiina asrafuu calaa anfusihim laa taqnatuu min raxmat illaah ina allaha yakfir dunuuba jamiica lama reebin ina allaha yakfiru dunuuba jamiica dembi ilaahay laga galo waxaa ugu weyn kufriga iyo shirkiga ugu weyn alqowlu cala allah dunuubtaas hadduu qofku ka toobo keeno ilahay waa u dhaafaa subxaana wa tacaala waxaan marna la dhaafin waa shirkiga lama dhaafo marka sidaa darteed yaanan quusanin ilaahay subxaana wa tacaala aan u toobo keenno aan gef markuu naga dhacaba aan u wada degdegno dhammaanteen towbada aan u degdegno waxaan leeyahay ilaahay subxaana wa tacaala dembigeenna ha dhaafo dembigeenna waalidkeenna ha dhaafo ilaahay subxaana wa tacaala nicmada nicmooyinka naga maqan hana siiyo kuwa aan haysanana hanoo siyaadiyo niqamka iyo maarata balaayooyinkana haysta hanaga qaado khayr iyo wanaag ilaahay ha noogu bedelo allah subxaanaه wa tacaala dacwadeennana ha aqbalo nasأل subxaanaka اllahuma bxamdika ashhadu an laa ilaha illa anta astaqfiruka وatuubu ilayk wslى اllah wslm عlى nabiyina mxamedi وعlى alih وsaxbihi aجmaciin